maamulka degmada jowhar oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey qeybo ka mid ah xaafadaha jowhar goobaha danta guud iyo xarumaha caafimaadka ololahan uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa waxaa ka qeybgalay xogeyaha dowladda hoose iyo guddoomiyaasha xaafadaha hanti wadaag iyo kulmis gudoomiyaha degmada jowhar mudane cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa sheegay in ololaha nadaafadeed uu noqon doono mid maalin walba la joogtayn doono islamarkaana bulshada iyo maamulka degmada ay si wadajira uga qeyb qaadan doonaan
bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam een, eh, war badan ma rabne howlaan rabnaa waxaan leeyahay guddoomiyaasha afarta xaafadood waxaada- alla waxaa la idin farayaa saacaddaas laga bilaabo in aad magaciisi nadaafadda joogtaysiin mar hore waxaan iclaamini maalinta khamiista e hadda maalin kasto nadaafadaa loo baahan yahay sida gurigaada oo u xaaqaysid sida gurigaada u dhaqaysid sida dharkaada u dhaqaysid sida korkaada u dhaqaysid aan waxaan rabnahay magaalada in sidaas oo kale laga dhigo laga shaqeeyo teeda kale shacabka reer jowhar ee aan jeclahay nadaafaddana ku dheeraay beryahan dambe ama sanadahan dambe waxay noqotay in aad iska dhaaftiin nadaafadda waxaan idinka rabaa in nadaafadda aad xoogga saartiin had ciddii saari waysana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah gudoomiyaasha afarta xaafadood xaafad kastaba kontarool iyo waxaan ku geli doonaa maalin kasta joogta ee weliba in aan soo kontaroolno oo aan ku kormeerno ciddii oo gudi wayso howleedana meesha noo banneeya laamaha amniga sidoo kale waxaan leeyahay hala shaqeeyaano in, eh, guddoomiyaasha afarta xaafadood cid kastoo ka hor timaado waxaa kaloo rabaa in eh, munishibiyo in ay iyagana ay la shaqeeyaan guddoomiyaasha afarta xaafadood cid kastoo ka hor timaado nadaafadda iyo bilic soo celinta ciddii ka hor timaado tallaabo sharciga laga qaadaa korkeeday ka naxay jeebkeeday ka naxay ololaha nadaafadeed ayaa qayb ka ah barnaamijka degmada ee lagu magacdaray ololaha nadaafadda jowhar kaasi oo markii hore loo qorshay inuu qabsoomo jimco kasta hase yeeshee hadda maamulka degmada uu ku dhawaaqay in si joogto ah loo sii wadi doono maalin kasto